aayaddii kalena hadda waa sii marno wuxuu leeya ilaahay waidaa jaa'ahum amru min almni haddii arrin ammaan ku saabsan aw ilkhowf iyo cabsida dadkan maaragtay wax magaradka iyo munaafiqiinta adaacuu bihi way fidinaan walow radduu hadday u radiyaan ila arasuuli rasuulka wa ila alamri minhum lacalimahu aladiina yastanbiduunahu minhum kuwa wax fahma ayaa garan lahaa maxaa mujtamaca u maslaxa soo maa haddaba maadaama culummada iyaga ay wax garanayaan dee carruur wax ma garanayso maan culummada wax garanaysa walidaalika haddii ay carruurta ay yidhahdaan annaga arrinta tawallinayno sow ma'saad maaha culimmadii carrabta way ka gabiyeen dhowr beedoo meeshaan nin culimmadii hore uu ka gabiyey nin la yidhahdo cabdulwahaab binu nasr almaalik ayaa ka gabiyey macnaa qofka yar haddoonse dadka waa in ixtiraama arrintoo dhan adduunkii dabagadoomo oo qadoomaya wuxuu yidhi mataa yasilu alcuqaashu ila artawaa'i ida staqat albixaaru min alrakaaya waman yuhni alasaaqira can muraadi ida jalasa alakaabiru fi alzawaaya waina tarafuca alwudacaai yowman cala alrufacaa'i min ixda alrazaaya ida stawat alasaafilu waalacaali faqad taabat munaadamat almanaaya wuxuu yidhi mataa yasilu lcudaashu dadka ooman goormay gaarayn ilarti waa in biyo laga waba soo hadda soomaali meeqasanay oomane soo maa wabaxaan sugaynaa soo maaha soo maaha ida staqat albixaaru min alrakaaya baddii hadday uga baahato waraha biyo hadday uga baahato ma oonaa baxay iyo webigii hadduu war biyo uga baahdo soo maaha weligood la oon bixi maa weeye waman yuhni alasaaqira can muraad yaa ka celinaya dadkeed yar muraadkooda oo qaldan wey ilaa nin yar tara ma lahan in la haga maana beri baa waxaan ku idhi beriga maxkamada ay qabsadeen oo nimankan dhallinyarana madaxadeegood uu soo socday horta dhallinyaro waxaa la dhihi karaa nin wax maqla dhallinyaro waa xoog xooggaasina tawjiiha u baahanya waa in la maamulo marka ninku hadduu tafallud oo ka sameeyo dadka waaweynaa oo yidhaahdo anaa waxaan raba samaynaya dhalinyaro ma la dhihi kara dhalinyaro waxaa la dhihi kara nin wax maqlo adeer waxaas keen adeer waxa keen halkaas kaaga baahanya halkaas soo ilaali halkaas soo ciidan laakiin markuu asagu taladii uu la boodo faa'iido ma laha marka waxaa loo baahan yahaan idhi quwatu lasaaqir maca khibrati alakaabir quwada asaaqirta iyo dhalinyarada iyo khibratu lakaabir nin shaacira hanbeydkiis aan soo qaatay wuxuu yidhi wuxuu yidhi intuu isagoo qabiilo u faanaya dagaalka wuxuu yidhi bishubbaanin yarowna alqatla majdan wa shaybin fi lxuruubi mujarabiina dagaalka waxaan ku galnaa u yidhi dhallinyaro dilkaba u arkabau dhaha inay sharaf tahay laakiin keligood maxay hogaami karaan yaa ka dambeeya waraa'ahum wa shaybin fi lxuruubi mujarabiina rag odayaalahoo weligood soo duuli jiray oo meesha dagaalka iyo taagtiigga yaqaan haddaadaa taagtiigga aqoonin oo nin dhalin iska carar guul keeni waay soo maaha isagii xooggii waa leeyahay laakiin waa in rimud contor in la tawjiihinayo tawjiihi marka hadduu ka tamarudo iyo taladii wuxuu keenaa maarata hasiimo waxaa miihaal ah maalintii nabigu calayhi salaatu salaam xunayn uu dagaalka ku qaaday nin cawf bin maalik maa la dhihi jiray aa dagaalka khidaynayo waxaa joogay nin shaacirahoo dureed ibnu suma la yidhahdo jaahiliintii hore ka mid ah marka ninkan muxuu sameeyey markuu se uu wuxuu yidhahda dadku xamaaso geliyey ilmihii iyo haweenkii dadkii dul saaray ciidankii korkiisi uu yidhi maaragtay say u xamaasoodaan oo ay ilmahooda u difaacdaan maaragtuu dhahay maaragtay dagaalkaa ku adkaaday wixii isagana waa dhalaya taagtiiggii iyo wixii weydiiyey xaggeed ciidamadii gees xaggaa ahalkii carruur xaggees markaasuu wuxuu yidhi waxaan saarou yidhi meesha oo ciidanka dushiisay u dagaalamaan wuxuu yidhi nacasaa taabou dhahay ninka mahsuumkaahou dhahay hadduu qofku jabo laa yutnihi ahlun walaa maal mar hadduu qofku jabo wax kasta waa dardara ee ilmaha iyo xaasaska meesha ka fogow dhahay wax ma garadaa tahay khido dagaal ma taqaanid iyo taabtiig nacam marka sidiiaa dhacday markii arrintii taagtiigi looga sheekay wuxuu yidhi amrun lam ashhadhu walam aqib canhu goobjoogna hadda ma waa goobjoog ahay wax waa u jeedow dhahay laakiin maaragtay kamana maqnayu dhahay mana joogin ila macnaha meeshiina waa u jeedaa talana la igama yeelinoo dhaha soo maaha marka saasoo kalaa dhaxaysa marka haddii asaaqir ay taliso waman yutni alasaaqira can muraadi idaa jalasa alakaabiru fi zawaaya markay ragga akaabirta ahay meelaha zawaayaadka maarata angalada la fariisiyo la talamana uskut haddii kale xabadaa kugu taal haddii la yidhaahdo ama lala tasha waayo halkiisuu kugu raasoo maaha hadhowna mahlikaa imaanaysa wa ina tarafuca alwudacaa'i yowma dadka liiliita hadday ka kor maraan calaa rufacaa dadkii qiimo lahaa min ixda arasaaya masaa'ibta ugu waaweyn waa soo maaha ida stawat alasaafil walacaali kor iyo hoos hadday egaato madaxiyo maji hadday ekaato dhahay faqad daabat waxaa markaa wanaagsanaatay munaadamatu lmanaaya inaa geerida lala qayilo munaadamada waxaa la yidhaha dadka saaxiibada markay khamrada isla cawayaan iyo qayilaada iyo waxaasaa la yidhaha marka inaad dhibataaba kaaga roon buu dhahay ilan waxaa weeye wixii waa foolxumo waay wax maaragtay horusocda ma laha shaykhulislaam wuxuu dhahay raximah llahu kullu ummatin qabla mabcati nabiyi sal allau alayh wasalam ummad kastaba intaan nabiga lasoo bixin fa culamaa'ahu wa ashraaruha dadkii hore culammadaa ugu liito hadda maanta isticmaarka falastiin sida loo baabi'inayo yaa ka ka hor ah culimmadooda caalamka isticmaarka culimmadooda soo maaha laakiin culammada islaamku iskuma waafaqaan wax qalad ila almuslimiin fa ina culamaa'ahum khiyaarahum waay fa inahum balfiiru culammada khulafaau rasuuli sala allahu alayh wasalam fii ummati rasuulkay ummadooda khaliif kaga yihiin bedelkoodii waxay xaqii rasuulku u sheegi laha ay ku dhex noolaaneen almuxyuuna kuwa nooleeya limaa maata min sunnatihi bihim sunnadii dhimatay ummadda ku dhex noolaynaya bihim qaama alkitaabu kitaabka iyagoo ku istaagay ilaa kitaabku dad faafiya oo cilman wa camalan iyo fataawo ku muuji waa inay jiraan soo maaha wa bihi qaamuu kitaabkay ku istaagaan iyaguna haddinka caalimka hadduuna kitaabka sunnada ku toosnayn muxuu qiimaahu leeh kitaabkii wuxuu qiimo ummadda dhexeeda ka lahan karaa culummo u istaagto dadkii bartoo ku caalfaso in la helo ummaddiina culummada maxay qiimo ku leedahay inay kitaabkii ilaahay iyo diinta ay korun sheegaan wa bihim nadaqa alkitaab ayagoo kitaab ku dhawaaqa ilaa kitaabka dadkii yaa gaarsiinaa yaa bara iyaga wa bihi nadaquu kitaabkay ku hadlayaan xujadooda waa kitaabka alle iyo sunnada rasuulka calayhi isalaatu wasalaam marka culummada wakhtiga dhibaatadu ay timaado culummadaa loo baahan yahay sababto waxaa weeye waxyaalaha mashaakilaadka iyo fitanka iyo waxa la isku haayo ma ku dhisna naskiriyahoo lasoo daliishado waxa waaye waa waxay dhihi jiraan maaragtay combalakis waaye masaa'il isku qasan waaye nusuusta caamkaa waa la fiirinaa maqaasida shariica waa la fiirinaa sharcigu horta hadafkiisu muxuu yahay oo waa maxay ma in wax la kharibaa mase waa in wax maaragtay la hagaajiyo laba daran middaa soo maaha wanaagga in la kordhiyo xubiduna la yareeyo waa sidaas wey nusuusta gaar ahaan ku soo aroortay waa la garanaya u u baahan tahay waxaasoo dhan oo comboundiga isku jiro combolkiska xisaab hadday mucaqad tahay ma wiil yaroo ibtidaaya xali kara mase dad dad oo mirahaas laa xali kara ma xisaab muqacad oo problem oo dhib badan kalkalas iyo balaayo ma wiil yaroo ibtidaaya xali kara mase qof oo khabiir ku ah marka waxa waaye fitanta iyo waxyaalahan waa masaa'il isku caqidan bal siday masaa'ilku isugu caqidan taha bal aan firi iyo culummadu meesha ka istaageen wahunaa marbad ulfaras ay dhahaan carabtu faraska meeshii lagu xiraayay waa halkaana yacni taariikhda iyo waaqac inaan isku xirno waa waxaa weeye maalan waddanka waad ogtihiin brograamka oo kale waxay tahaba dowladaa u dhisnaan jiray ilaa dowladdii kacaanka kolley markii dowladda soomaaliyeed la dhisay ilaa da ka hor weliga gobolka waxaa kusoo jiri jiray horta muslimiintu waxay maaragtay soo galay diinta islaamka waqti hore mamaaliik muslimiina ilaa ardisababay ka dhisnay dhulkaasoo dhan boqortooyinaa ka dhisnay ilaa ardisababa imaaro muslima ayay ahaan jirta ka hor nimankan godadkay ku jiri jiray meelahaas mee dhinacaas eritreay u badnaan jiray iyo dhinacaan hadda tigraygu ay degan yihiin dhulkaa dhan dhul muslimiina ay degan yihin imaaraad kuleeyin bu ah dadkan markaa sharqi afriiqiyoo dhan islaamku jihaadkuma soo gaarino tujaaro iyo dad uun soo cararo oo maaragtay konfalaktii siyaasigaha oo muslimiintai ama amawiyiinta iyo cabaasiyiinta ama calawiyiinta u dhexeeya ayay ka soo carara dadkiyaa marka islaamkana gaarsiiyey imaaraadna arsaarsa sida kutubaha taariikhda ay dhigayaan marka imaaraad waaweyn ma ayna samayn nin walbaa xoogaa meeluu gooni ku xariista nimankan xabashadana weligood niman isku duubanoo hal madax lahayn waa niman taariikh dheer leh ilaa gumaysan jiray abraa iyo yaman iyo gumaysan jiray qoladan marka markii hadba ay la xarbiyaanba kuwan waa isku duuban yihiin kuwaana midba midmid kaloo la dagaalamaya ama uu ka adkaanaya ama markii uu la adkaado kuwa xabashada u laaluushaya xataa waxaa dhici karta gabdhahooda inay ku laaluushaan gaal cad oo nasra inay gabdhahooda ku laaluushaan waxaa hadda nin walba loo kala dhuumanaya wax muslimiinta qaranku u socon jiray cawaamilkana waxaay markas ay la soo jabayaan muslimiinta qoladan xabasha ay la guulaysanayeen waxay leeyihiin dawlo oo mutaxida ma aysa lahan dhaqaalo aruursan ma aysa lahan dad xadaaranahoo meel degaaya ma aysa lahan hal hal ninoo geesiyaa ka soo baxaya ciidanuu qaadanaya waa dardaraya meesha ugu dambeeya markuu gaaro ciidankii nin walbaa gurigiisa usoo hiloobaya gurigiisoo jiifanaya dhulkii la qabsaday tacmiirkii maamulka dhaqaalo intaasoo qaniimo haddii la furto isla markiiyaa la qaybinayaa wax iqtisaad le oo meel loo dhigaayo midna malaha say usoo socotay usoo socotay imaarado badanaa jiri jiray oo xoog badnaa iyagaa isbaabi'iyey aakhir imaaraadkii meelaha ugu dambeeyey imaaratu cadli awdal meelaan harar iyo dhulkii maanta ma arkaysa ay haysan jireen waxaa la qabsaday wax yar kun iyo sideed boqol iyo afar sideedka marka soomalilag agteedaa la qabsaday waqtiyaalka ina cabdulla xasan uu halganka u bilaabayo agteedaa la qabsaday oo waddanka la kala qaybsado xabasho ingiriis waxay kala qaybsadeen calaa kulli xaal uun sidii loo halgamayo markii uun dowladdii soomaaliya la asaasay uu jeeshka la asaasay oo dagaalkii afar iyo lixdankii ou dhacay oo ciidankii soomaalida kafaa'adoodii uu muujiyey kii toddobaad toddobadii oo dhacay kafaa'adii ay muuqatay shaxaa loo diga marka caalamka o dhan kolley waa tijaabinaya dagaalkana waa la geliyey maalintaas ninkii dowladda ahaa qob moosaha loo dhigay carabaha qoorka waxbaa loo soo diray waxaa la yidhi dhulku waa qabsan kartaan ee la durduriyo sariiq markay marayaana galbeed iyo bari iyo carabi usoo heshiisa waa kii haddana dagaalkii lagu soo jabay jabhadaha waa tii lagu kiciyey kolley waxay ugu talagaleen dowladdaas dowlad dambe oo quwale inaysan ka dambeyn waad ogtihiin waagaas mingista inuu yiri soomaaliya aniga maabka waa ka tirtiray khiday noqotay marka jabhadihii waa kuwii socday dowladdii dhisa waa kii duntay waarloordad waa kuwii usoo haray marka dan wadaadii waa kuwii isbiirsaday un ee ku kacay oo ka qaalib noqday waddankii waa kuwii qabsaday badankeedii runtii dagaalaa la geliyey dowladaha qaarkooda dagaalkaas geliyey waa iyaguna maslaxo kala dagaalka iyagoon ka fiirsanay galeen dagaalkii shacbigu waa dagaaleen waa guulaysay guusha ayay dhowdahay dad khawana ah ayaa ciidanka soo jebiyey anagu waa ka warqabnaa maalintii hamiinka ay soo baxayaan iyadoo ciidanka la jebiyey berri khidadii baydhabo lagu geli lahaa ragaa hoos maanta ma arkaysa ragga maanta waddanka dhibaya laba hoyan la-yahay ayaa ciidankii shaqdi dhexe soo guuraysiiyey soo jebiyey ciidanka maxar ayaa gacanta u geliy waa shay rasmi haddana ha waa tii muqaawamada la aasaasay raggaas ciidankii dhama waa jebiyeen duurkaa kuwii galay magaaladii hub ugama tegin dadkii soo hara aasaasay muqaawamad markii lasoo aasaasay waa lasoo wada xaluushay dagaalka ha la galo nimankan dhallinyarada waxay dagaal xaggana marka kooxooday u joogsanaayeen waddanka wax xoreeyey midooda maxaakimtay ahaayeen iyo shacbi run markii la rabo nimankan dhallinyarada wax ay waddanka xoreyntiisa kulahayn lamar hal magaalo ama xaaro ka xoreeyaan lama arko ila marka horeba iyagaa soo geliy xaqiiqada wantiro la ogyahay iyadoo dhulkii laga xoreeyey gaaladii waa fakereen waxay yidhaahdeen nimankii hadde waa kana sidaan moodayna waa noqon weysee waa in ayaga isku diro waa tii koox lamida lala heshiiyey oo la yidhi dowladaan idin siinayna maxaaradan waa idinka bixinayna bis ciidamadan kaloo yugandhiiska afrikaanka noo soo jooga labadii qolo waa kuwii hadda iclaamka iska naqdiyey reer casmad iyo reer jabuuti nimankan dhallinyaradaanoo gaarkooda waxaad u wateen oo mar kastaba ay qorigooda kaabi ugu jiray oo labadan qolo midna aan aqoonin laakiin waddanka badankooda maxaakiinta waddanka ku xiray amaxaarad iyo shacabka soomaalida ku xiray qabiil iyo midna aan kala lahayn culummadii marka markay arkeen labadii qolo maxaakimtaahe inay maaragtay qarka u saar inay isku dhacaan ayaa waxaa la maageen culummadii inay bal ay dhex galaan ilaa waxaa la ogaa laba wadaad hadday isku dhacaan inay kaarita ay tahay culimmadii markaa waa is aruursadeen waa la shiray waxay ku codsadeen labadii qolo markaas intaan dowladda la dhisinaya qoladii reer xasan waxay yidhaahdeen arrintii noo ogolaada dhexdhexaad inaan arrintii gacanta ku dhigto qoladii kalena noo ogolaada inaan gacanta ku dhigno wadahadallanada joojiya iyadoon la isku waafaqin oon dadkii oon iswaafaqin dowlad iyo heshiis cidna hala gaarin hala joojiyo adii labadii qolo qolona kama yeelin qoladiina wadahadalkooda waa iska sii wadatay qoladii kalena mucaarad waa iska sii wadatay waddankiiyay tageen saan magaalada muqdisho dhul badanay sii mareen iyadoo markaas hada dilka uu tar tarab yahay dadkii ay yaaban yihiin oo dadkii dhiiggoodii la xalaalaysay dadkuna ay moodeen diintuba inaysaan tahay dadkii la iska dilayaa khiyaartii waxay leeyihin diintan unsaan wax nagu xukumaysa maxay lamana hadli karo qofkii jiiraadana waa ku dheganta culummadii waa yimaadeen runtii shajaaco badanay muujiyeen dad uun taqwo iyo khayr lagu yaqaano ayay ahaayeen wacdi badanay sameeyeen buxuud badan ridadaa laga hadlay qofka goormaa la dili karaa qofka muslimka buxuud badanaa laga hadlay runtii dad badanna waa tooba keenoo dadka laayi jiray dhallinyaro badanaa toobad keentay shacbigii haqaafa u korortay shacbigii waxay ogaadeen awal waxay ogaadeen culimmado dhan intay u heshiiyeen in la yidhi qorta ha laga wada gooyo laakiin marka dambe waxay arkeen shacbigii dad culamo ah oo diinta ilaahay ka run sheegay inay jiraan oo dhiiggooda xarimay waxaa amaal u noqotay shacbigii soomaaliya war qofka muslimkaa dhiiggiisu waa xaraam intaas keli wixii kutubta ku ooli jirtay axaadiidta wax ku dhawaaqaa la waxaa rag igu dhaartay iyadoo dad si xun loo laynayo ayaa nin uun xaakimtii ka mida ayaa wuxuu war dadkii aan la laynay dacwaa lagu soo ogo waxaa la yidhi jihaadkaad ka horjeeda maadaama aad tir dad biyaan la dilin jihaad ka horjeeda ayaa lafteeda qoladan maxaakimta allaha ka cafiye wax badanay ku ilaalsadeen nimankaanoo dadka si xun u lahayn waxaa la rabay inay maaragtay mowqif ka taagaan marka iyagoo kusoo kullaatay waxoogaa qaylada badan shacabku markii loo lahay laftooda runta in la sheegaa fiican maxaa u kullaa weysay oo shacbigu u difaaco ilaa naftaada saa u xanuunsana shacbiga masaakiinta u xanuunsana hebel marka layn hebel marka layn maxaa u xanuunsadaysa mowqif fiican isu taagi weysa marka adiga hadda afar qaa'id markii lagaa dila aad cabaade sax qofka cabaada laakiin shacabka shale waxaa qofka miskiinka ama taajirka oo dulun lagu laynayo inaa runta ka sheegtayaa la rabi weliba hubaa haysatan haddaad ku dhacdaan waa isku dhacaynaa aad tiraahda ilaa qofka muslimka xirdigiisa damkiisa in la difaaco iyagaana quwo lahaa markaas ficlan ilaahayna u gargaari laha shacbiguna si fiican ula safan laha laakiin iyaga laftoodu runtii qusuurkaasi ay sameeyeen alxaqu yuqaal qofna waxaa weeye baatil laguma maaragto taageero bay ka gaabiyeen inay ka hadlaan oo yidhaahdaan dadka daaya ama ay idaacada ka sheegaan ama iyaga laftooda u digaan ay yidhaahdaan maaragtay ma qumana ama saan laguma nabadgela dadka hala daayo qofka muslimka waa in loo doodo oo la difaaco abukaatu qof walba uu u yahay almuhim xaalkii markay marayso xoogaa buu la degay iyagoo tawciyii wada dowladdii yaa timi waa qoladii dowladdii soo asaasay haddana waxaa ka daba yimid qoladii reer casmaro xisbulislaam ay ku dhaqaaqeen iclaanulxarbi cirkay ku tafeen qoladii kaloo dhallinyarada ahaa oo awalba iyagu aan qolana kutol ahaynoo mar horeba ku xukuntay waxaas jabuuti iyo riddo ku xukuntay iyo aanba aqoonsanayn markaas waxay u noqotay iyaga majabihii oo jaama loo talay maqashay macnaa qof asaga waa nashiid badnaa oo kaba helay waay so u socona mujabiyo jaama loo talay waa saas way af soomaaliya qof beri actiif ahaa ee haddana maaragtay kabaha fiican oo socodka maaragtay socodsiiye haddii loo helo soo smartiga eerka maaragtay hawada miisaanka celiya soo si fiican u socon maayo isagoo walba actiif ah macnaha saasa laga wada macnaa qofkii nashaadkiisa nashaad loogu daro culimmadu marka waxay ka cabsadeen inay khatarta ay faraha ka baxdo waa dad isku farxashaan ila qoladan waa iclaameen dagaalkii dowladdan murtadiin waa la dagaalameen culimmadii marka intii meesha joogtay kuma aysan gaabsana culimmadii bannaanka u yeereen kenya culimo badanaa ka timid an markaas kenyaan joogay iyo sheekh maxamed umal iyo culimo kalaa ka timid axmed suudaan kolle meel walba waa laga yimid waqooyi iyo bari iyo meel walba waa laga yimid culimmadii waa ay shirtay waa kuwa baaqa soo jeeday sagaalka qodob ah in dhiigga muslimka uu xaaraam yahay nabad lagu baaqo in maaragtay dowladda laga codsaday inay shareecada ay dabaqaan iclaamiyaan baarlamaan ka soo saxiixaan in maaragtay ciidamada muddadaas ay maaragtay ay ku bixiyaan qoladii kalena waxaa la yidhi xabad joojiya wada hadal iyo musaalaxana ogolaada oo jawi abuura shareecadiina lagu dabaqo ciidankaan lagu bixiyo ka horna waa u tag tagnay qolada macaradan waxaan ku nidhimin yahow wadciga hadda jira raalli kama wadayo ciidamaa jooga shareecadiian u baahannahay macal culummada macal adinka macal shacbiga isla jirno mucaarado waa loo baahaya laakiin mucaaradadu marna negatifaa loo isticmaala marna positive hadday mucaarado tahay caamil daqdi lilkhayr qofka khayrka aan ku waxayno asbaabtiina aan maaragtay u suuragelina khayrka lagu fuli lahaa aana khayrka dhinaciisa u jawjihayno waxaana kulli culamada iyo shacbiga waa isla jirnaa kulligan caamil daqdi aa noqon laakiin waxay ogaataan gaalada mid in kugu talagala waxaa la idiin khilaafsiiyey qoladan dowladda loo soo dhiibay inay qoladan cadkiya loo soo dhiibay adinkuna maaragtay inaad fii tirahdaan ninkii shiribka waa ii taaganta soo maa ma yeeli adinkuna cadkii intaa kasoo daba oradaan dhinaca kale markaa qabsa maaqtaan oo dhulka uu ku dhaco markaas bahal xun haddaad maanta isku dhacdaan waa jarti lan kugu talagal ha fiirinaa dhahnay afartan kun oo ciidanka afrikaanka aho jidka makal mukarama ku jira badda waa buuxda ciidanka etoobiya xuduuday joogaan lama qaadin waddankii lama geynin waxaa la sugayaa markaa isku dhacdaan oo shacbigu idin lacnadaan oo la yidhahdaa caku kuwaan gaalada iyadoon xataa gabar gambada saa u dhehaysa aan la arkin wax soo dhawayna maan wax kale aan la arkin inay waddanka soo galaan marka adinka haddii aad dagaalantaan intii u dambaysaa baabi'isay ninkaan kaba soo qaad qalad inuu galay laakiin adinku qaladkii qalad laguma soo haddii aan la roonaan roomada ee walaalayaalow ka roonaada waxa ugu liita aswa shay ugu liito waa maanta inaad nimankaasi adinka aad dagaalantaan la yidhahdo meeshii masaajidkii loo cararay qayla ka yiri oo dhibaatay dhacday walaalayaalow intaa ka digtoonaada maya maya maya ugaandhiskaas ka hadda ugaandhiska waxay ku bixi karaan inaad horta heshiis iyo nabad aada samaysaan oo caalamkii la yidhaahdo annagu waa heshiinay ciidankan uga baahin naga wada waana dhihi karna heshiis runa haddii la keeno taa ka shaqeey adig kolley nimankii dhallinyarada iyagu waxay yidhahdeen anigu go-aamadiina ma naqaano nimankaas waa murtadiin waa la dagaalamay qoladii xisbul islaam adiga war buuxana ma aysan siin adiga sidiibaa marka culimmada ay ku tagtay tawciyad badanaa jiray wada hadal iyo dabaqaad badan baa marka jiray haddana arrintii marka dambe way sii kullaatay waxay ka cabsadeen kullay saan u malaynayo qoladan dhallinyarada hadduu jawigu xoogaa uu dego iyo culummada inay furso ay ka fakato marka ikhtiyaalaad fara badana ayaa bilowday qaar waaba joogay ninka wasiiru daakhiliyo in la isku dayay in la dilo rag kaloo fara badan iyagana assination lagu fuliyey xaaladdii markaas way sii cakirantay haddana raggii ree asmara qaarkoodaa yimid iyaguna waa kuwii xooga cirka kusii shiday arrintii cabsi badana marka timid oo wixii laga cabsanayay inay qarxaan culimmadii haddana waa issoo noqotay bal inaan bal wax aan ka qaban karno markaan dam waxaan mabaadii hore waa ka hadalne hadda waxaway musaalaxa jaadda inaan maarta shirku arbacadii noo bilowday sax khamiiskiina dagaalkaa waa bilowday waxaan dhan waxaan kaloo dhan iyo qodobada kale nooga kaadiyo arrintii dabaa shidan bal dabkiisaan u degi lahay waxaan labadii qole u kala dabqaano iyaga hadda markaa dhallinyarada wax nooga furanba malo maray naga soo xidhay meel lagala xiriiro culimmadii wax yaqaan waa bilaa quwa qof magacle iyo telefoonkiisa qof aad la xiriirta waa bilaa quwa laakiin waxaan islahayn qoladan xisbul islaama u dhow amaad iyaga usii martaan waxaan dhahanay musaalaxada saddex qodob aan ka bilowno in xabad joojin la iclaamiyo ilaa hadda ikhtiyaaladaa socda iyo isku maarata dhacdooyin yaryar aa laba dhinac iskaadaa ka socda iskaadkaasoo u dhacay wixii dadkii akhyaarta ahaa suuqii iyo masaajidka abu hureyra waa laga go-ay nin walbaa gurigiisa iyo masaajidkiisa iyo ninkii dhoofayba wixii oo macni ahaa magaalada waa maarata waa ka yaraaday marka saddex qodob aan samayno xabad joojin in lagu dhawaaqo in dicaayadda la kala joojiyo in la furo oo loo diyaarayo xiwaar oo musaalaxa saddexaas qof aan soo xasilino markaan saddexaas soo helin labada qolo oo qoran weliba aan markaas khadawaadkii marka musaalaxadii lagu heshiin lahaa oo jaadka aan aan bilowno laba wafdi aan soo qaybinay wafdina waxaan u dirnay xisbul islaam wafdina waxaan u dirnay dowladdii qoladii dowladda isla markii waraaqdii way noo soo saxeen prime ministerku noo soo saxiixay inay saddexab ogol yihiin qoladii xisbillah maalintaas khamiista dagaalkii yaaba dhacayba waxay dhaheen ma idin qaabili karno jumcadii baa adiga loo tegay mase sabtigii waxay yidhaahdeen bal shuuradaa kulmaysee go-aanaan idin siinaynaa ee maaragtay noo imaana annagoo sidii ku fadhinoo maalintii sabtiga xad dagaalkiiaa marka ballaartaba aada iyo aada u ballaartay maalintii axaddii sabtiga oo aada uga xumaa kabacdan dhulkii intiisii badan shacabkii iyo xisbul islaam ayaaba maarata qabsaday magaaladiina aaday maarata khatar u kala gashay isniintaasna shirtii waa uun soo khatimnay uun qodobo ay ka mid yihiin qolo gaalnimo lagu xukumayo ma jirto dowladduna waa muslimiin mucaarada waa muslimiin dhiigga maaragtay aan la xalaashan oo baabkan waa murtad iyo in la joojiyo dadku waa muslimiin qolo dhiiggeeda la xalaashan kara ma lahan marka dhiigga ha la joojiyo iyo adiga uun musaalaxadii iyo waxyaalahaas kabacdi culummadii in badanna hadda waa baxeen oo ay ku noqdeen qoladii hadda joogtana weli wax maaragtay uraha u baxay maaragtay ma jiraan wadaciga waa iska sii kulul yahay balse uun maaragtay khayr lagama quusto sheekhi maaragtay culamada madaxaa shalan wacay war maxaa maaragtay suuragal ah marka wuxuu yidhi hadde inaan uun maaragtay bal aan wax dhaqaajino bal isku dayna maahane wax kaloo hadda aan gocan kahay lama arko ragga qaarkood waa la hadlo ruuxaan dhiri oo islaam qaar ka mida war waxaan idhi ma yaho weli intaan weli gaalada aysan hadda faraha la soo gelin bal khadu rajcaa jirteen bal wax cun inaa maaragtay yani aada bal iskarataan oo wax la badbaadiy sababtoo ah waxaan ka cabsanaa dagaalada hadda soo socda inay awal weli dagaalada soomaaliya ah inay ajaanib ay faraha la soo galaan ay maaragtay halisay u tahay weli intaan ajaanibna soo gelin waxun baa dhici kartee bal khadu rajaca iyo maaragtay bal tanaasul labada dhinacba hadduu ka dhici karo in maaragtay la isku dayo haddana runtii qofkaas yani wax ijaabo weyn kama aanan helin marka ilaahay lagama quursa subxaana wa tacaala laakiin waxa weeye dhibkii laga cabsanayey oo gaaladu inay labadan qolo isku dirto shacabkiina waxaa ii sheegay sheikaas inuu aada mooral jab weyn ugu dhacay aada iyo aada u mooral jabay oo maaragtay khayrkii iyo nabadii la filinayay iyo wixii loo soo halgamayay inay ummadiiba in taladooda fara ka baxdo uun gaalo ay gacanta usii gasho inay arintii ay maaragtay ay taagantaho arrin ajaanib ay arrintii ay noqoto marka laakiin ilaahay lagama quuso waxay yidhahdeen diinyaa laga sheegay nin ilaahay looma dardaar weriyo nin ilaahayda looma dardaar weriyo macnaha quusa lama dhaho ilaah baan leenaha subxaana wa tacaala ilaahayna kurbada waa faydaa ducadii waxaan ku ducaysanaynaa insha allah dalkeena iyo dadkeena dii ugu duceynaynaa ducadii nabiyullaahi yuunus laa ilaaha illaa anta subxaanaka inaa kunaa min aldaalimiin waa dembi aan kasbanay nabigana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacwatu akhi dinnuun walaalkii dinnuun alla barigiisa maa dacaa bihaa makruub qof maaragtay kurbaysan kuma ducaysto ilaa faraja allaahu biha karbahu kurbadiisuu kufayna ilahay waxaan ka baryaynaa biasmaali xusna wasifaatihi alcula waan ducadaa ku baryaynaa laa ilaha ilaa anta subxaanaka ina kunta min aalimiin ina kunna min aalimiin inuusan dalkeen iyo diinteen iyo dadkeena iyo nafsadeenna iyo awlaada alkuusa nagu hoorjin ilahay faraj uu noo furo tan kale meeshaan waxa yaalla waa fitna midda ugu xumeyn waa maaragtay jihaadaa ka socda iyo mujaahidiin iyo meeshaan wax jira jihaad maalinta maxaaran la dagaalamaa u dambaysa waa muslimiin isusoo hub aruursanay qofku inuu ku dadaalo inuu maaragtay uu dadkan dabka socda in biyo lagu shuba maahane meeshaan wax laga kala safto ma yaalin waa arrin khatar ah mar walbaba haddii aan la heshiinin cadow waa kii gacanta u gala ninkii dabkaa markaa siisa cadow inaa waddanka ugulaysid unbaa maara waana sunno ilaahay waxaa dhahay dad muslimiina isma dagaalamaan ilaa ilaahay cadowga ku saliba marka tasliidkul acdaa waxaa keenta oo dadka muslimiinta laga aflixi maayo dagaalka maanta dhaca qolana ka aflixi mayso waagii maaragtay dagaaladii u s waxaa maqli jiray sacuudiga oo yidhaahda wuxuu yidhi waxaa socda soomaaliya waa dagaal almuntasiru fiiha mahzuul kan xataa ku adkaada isagaa waa mahzuul ilaa walaalkiisou laayay ilaa walaalkiisou laayay haddii kii jabhadaha u guul keeni waayo kii dambe uusa guul keenin kan wadaaddo maanta isku baabiinayana cadowna uu kaayib u saaran yahay qofna kafaa'aysa maa magac kastaba ha loo bixiyo qofkii caqli iyo laqdi ama dadkaas wax ka yaqaan inuu yidhaahdo warray dabkan hala demiyo ilaahay ha looga cabsado subxaana wa tacaala meesha warka yaallo waa warkaas waayo wax loo taxmiisiyo iyo wax loo ordo dabkaas meesha shidan ma jiro qofkii hadda u taxmiisanoo shilinkaa ku bixi lahaayo waxa weeye dalna waa kharibe diintana waa kharibe naftaadana waa sii kharibe wada waddankana un cadow gacanta usoo gelas unbaa ka shaqayna ilaahay aan barino aan u tadaracno ilaahay inuu naga aqbalaa dhici karta markii la quusto ilaaha loo xararaa subxaana wa tacaala oo ducada markii la quusto oo ilaahay maana wax maqanaysa jirin markaasaa dacwada la ajiiba sala allahu calaa maxmedin waali saxbi wasalam ماذا سؤالها وحي معقولة يعني اه تنقل آه، يدي. آه، horta waxaan ku talin lahaa mawduucan hadda sheikhu ka hadlay su-aalihiisii sheikhaaba ku mawduuca gudihiisa uga wada jawaabay marka u malayn mayo inay macno badan keenayso in hadalku maanta o dhan sheikhu sheegayey in lagu celceliyo marka waxaa ila qurux badan su-aalaha fiqiga ah ama ay maarata dadku ay shaksiyan ugu baahan yihiin inay maarata sheikha uga faa'iidaystaan runtii markaan fiishay su-aalaha badankoodu waa mixwarkii sheikhu maanta oo dhan maaragtay uu ka hadlayey oo maaragtay uu maaragtay cilaajinayey marka in hadalkii lasoo sheegay lagu celceliyo oo faa'iido kalena aysan ka soo bixin macno runtii samayn mayso marka runtiina sheikhu si saraaxala uga hadlay wixii maaragtay mawduucu ama ha ahaato ama warbixintiisa ha ahaato yacni waa macnaha very clear ayuu maaragtay sheikhu ka dhigay marka yacni maraaxishii lasoo maray hadda waxa ay marayso iyo waxaasoo dhan si maaragtay faahfaahsan ayuu maaragtay uga hadlay marka su-aaluhuna waxay intaa so far aan hayo waxay ku wareegsan yihiin maaragtay arrimo xaadisooyin dhacdhacay qaarkood isku soo derderayaan oo iyo maaragtay qaabkii musaalxada ku saabsaneed iyo culummada arrintooda iyo waxyaabahaasoo dhan ay maaragtay marka waxaan u arkaa inay ya ha ha ha ha ha ha waxaa ka waxaan xusuustaa hadda
waa isku mid laakiin dhammaantood waa tobogii intuu wax oo jawaab hadda u baahan cusub uma jiraan runtii Ha, ha, ha.
aa saddex su-aalood ka soo
saddex su-aalood waan ka qaadanaynaa marka jawaabaan loo qaadan. Ha. horta mid nin baa soo hadlay wuxuu yidhi diinta ma laysku khasbaa mase waa laysbaraa marka sheekh bal taas inuu maaragtay uu faahfaahin ka bixiyo sida dadka loo tarbiyeeyo iyo iyo waxa arrintaas بسم الله الرحمن الرحيم كاس إله جواب كبحي النبي هدي سنة كبحي إله وحر لا إكراه في الدين قصب اسكو قصب الدين تمجر قد تبين الرشد من الغي قفك ما أنت معركيسا هنونك يويك العدل ولذلك كنا لا اسكو قصب محاكمة تلك هدي مقالة لقصو الدولة dhowray khiyaar u leeyihiin soo ma intaan la qabsan dacwadaa la gaarsiina inay islaamaan hadday islaamaan xoolahooda iyagaa iskale iyo la- la la dhici maayo bis muslimiinta unbaa xukumaysa hadday islaami waayaan waxaa leeyahy jizya dhiiba ilaan waxaa la rabaa dhulka inuu maaragtay muslimiintu ay difaacooda ay haayaan hadday markaas ay diidaan unbaa markaa uu jihaadka hal- uu dagaalku halkaasoo imaanaya marka ahlu kitaabka jizya laga qaada majuus waa laga qaadaya culimmada badankeeda sida imaam maalik waxaa leeyahay carabta laftooda hadday dhahaan jizyaan bixinayna oo islaamaan ay dhahaan anigu jizyaan bixinayna waa laga qaadaya imaam maalik ayaa qowlkaas qaba inkastoo shaafici aysan la qabin lu baxi waayo marka qofka waxaa laga rabaa dacwada islaamka inuusan isagu ka hor imaan uusan dadka diinta ka joojin taas un wey ilo iloo islaam qofka lagu qasbin maayo laakiin markuu islaamo waa ridoobaa laga yeeli maayo taas waa
Ha, su-aashaana waa waa fiqiyo eh, wiilkaygaa ka shaqeeya ayay tiri qof meel khamaar meeshan kasinooyinka khamaarka marka lacagta maaragtay uu ka shaqeeyo meeshaas haddaan qayb ka qaato ka warran sheekh ha ka qaadan haddaana dhibaato daruura aysan kuu geysan ka qaadan ilaa wixii baktiga kuu banneeya kuu bannayn kara
Da- tan kale waxaa weeye eh, gabar garoob ah oo aabaheed uusan eh, dukanin markay guursanayso wilaayada ma aabaheedaa weli iskale mise sidee noqonaysaa calaa kulli xaal eh, horta faasiq wilaaye ma laha laakiin khusuumaadka iyo doodiyaa badatay marka si baabkaas loo xiro culammada hadda ma weydiiyaan aabbahan hadduu muslim yahay waa ku meherina sababtoo ah dee qaadi kala xukumo oo sii baara dhow doodi iyo balaadiya badanaysa marka min baabi haada ayaa maaragtay kolley haddii uusan maaragtay isagu tukanana bal shiiqa nikaaxinaya wilaayada ku wareejinayaa kabi doona insha allah to isagoo caadiga laakiin haddii kale fitna dhacaysa xataa culimmada sacuudigu ma weydiiyaanoo ma tukataa iyo ma dhahan haddii kale mashaakilaa dhacayo oo maaragtay iyo mujtamacii wax adhow mashaakilaad aan loo tegi karinaa dhaca marka waxyaalahaas oo kale oo hadda culimmadu waa iska duuduubta maadaama mashaakilka uu badan yahay
waa inahaas ah.
kuwii kale sala ya
waa iska dhaca ha ha waa inta way ku filan tahay waxba ma aana qarin wixii jira waa sheeg
marka sheekh baarak allahu fi khayr allah siiya insha allah tacaala insha allah tacaala eh, ha insha allah tacaala eh, gebagabadii noo mareysaa insha allah tacaala marka eh, sheikhuna siduu maaragtay noo sheegay ku- waxaa la joogaa waqtigii runtii qurba ah maaragtay oo rasuulku waqtigu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixu muslim bada bada addiinu hariiban kama wasayacuudu hariiban kama bada faduuba lilghurabaa macnaha diintu wuxuu bilowday isagoo hariib ah laakiin wuxuu ku laaban doonaa hariib sida hadda joogtoo kale marka in dhan walba ama xaggii mucaamalada ha noqoto xaggii caqiidada ha noqoto xaggii muslimiinta maslaxadoodii ha noqoto dhan walba inay muslimiintii ay sidaasoo kale ay hariib ay maaragtay qaraabo diintii maaragtay ay ku timaado waana waqtigii runtii rasuulku sala allahu caleyhi wasalam xadiid kale uu ku sheegay qofkii waqtigaas diintu qurbo tahay ku sabra diintiisa wuxuu noqonayaa kalqaabid cala aljamri qof dhimbil daba gacanta ku hayo kale wuxuuna leeyahay konton qofood maaragtay ajarkeeda xadiidku waa saxiix silsilata xadiis saxiixa albani siduu ku saxiixiyey marka marka in qof walba ay maaragtay taqwa taqwa imaamu cali wuxuu ku fasiray alkhawfu min aljaliil waalcamalu biاltanziil waalrida biاlqaliil wاlisticdaadu lyowmi الraxiil macnaha afartaas shay allaha jaliilkaa oo laga baqo oo maaragtay la adeeco an yudaaca falaa yucsaa wayudkar falaa yuusaa wayushkar falaa yukfar iyo kitaabkoo lagu camal falo iyo adduunyada uun la israacsiinin oo maaragtay wax yar looga raadli noqdo iyo alisticdaad lyowmi raxiil in qiyaamada maaragtay loo diyaar garoobo marka insha allahu tacala waa soo gebagabaynaynaa sheikhu inuu kelmad maaragtay dardaarana
maasha allah khayr allah ku siiyo waa kelimad aan rabay inaan ma sheego sheekha ay xasuusiyey walaalnimadaana keenaysa kolley horta waxaa weeye sida anigu waddankii aan ku soo arkay ilaahay rajadiisa noo dhiman fitan meeshii ugu weynaa ay maraysaa dadkii muslimiinta iskuma fiicna mid mid la hadle lama arko aaraadii waa iskhilaaftay gacantii waa iskhilaafay afkii waa iskhilaafay marka fitankiyaa lagu jira xadiidku markuu dhaca calayh isalaatu wasalaam axaadiisku macnaa isu dhadhow idaa ra'ayta shuxan mudaac bakhiilnimo iyo damac oo qof walba oo daba ordaayo waxyaalaha dadka hadda aad u kharibaya waxaa ka mida dadkan xataa fiildiga dagaalada ku jira dalaalnimo nin walbaa koox tobanhu haystaa dhallinyaroa yaryara maalin dowladdu ka soo gadanaa maalin xisbu islaamku ka soo gadanaa maalin waxuu ka soo gadanaa shabaabku ka soo gadanaa meeshii mabaadii maba laba ninkii lacag bataa ah loo soo shuba marka ilma yararoo qoryaha wataa waxaa weeye waa lacag doolar ninkii doolar badanaa loo shubayaa marka ilmuhun waa isku fikrad murtad murtad la dagaalmis marka waa damac haddii ninkii wax damcaana waxuu damcaa ama jago ama waxyaalo kale fara ajnabiya ka buuxa lacag ajnabiya ka buuxda balaayo dhan baa dalmaysa marka shuxan mudaba beri hore waxaan u malaynaa sagaashan iyo lixdii masaajid anoo tafsiir akhrinayo waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaakum muflixuun waxaan idhi waxaan ahayaa qabyaalad ma qabyaalad meel loo raacay lahaan jirtay marka waa shuxi w midda hada jirtaa taas waaba kasii weyntaha sababtoo shuxigu markuu caamo ku jiro iyo markuu wadaado galo wadaadadaa daran fitna markii wadaadada gashaa daran marka shuxan mutabac dad aan dhargaynin tobankaas wiil wuxuu leeyahay saddex boqoloo ciidanaan haayaa boqol ciidanaan haayaa min boqol doolaroo kusoo qaadana boqol boqoloo u qaybin inta kale jeebada u dhiga haddana xagoo gorgoro tega xag gorgoro tega meesha horta wax yaallaa waxaas wey dad dulaaley ah shalay ninka daily news daily maxay ahayd ninka maqaal ku soo qoray daily telegrame jirirad shalay ingiriis koo baxdaa ninaa ku soo qoray muslim tabtaasoo u sheegay ocshinkaas ayuu yiri marka haddaad aragto odhan shuxi mudaac wa hawan mutabacan hawo la raacayo waicjaabu kuli dii ra'yin bira'yi iyo nin walba oo ra'yigiisa uu la quman yahay facalayka bikhaasati nafsik nafsadaada badbaadeeda ku dadaal arrin ummadeed haddaad u dhaqaaqdid waxa kayaa lama arko aniga waxaan qabaa ninkuu culimmada ahaa oo arrintaa u qumay intaan ka aqaan waa dadkan waddanka ka xuli lahaa sax imaam maxamed umul axmed yare sheekh bashiir sheekh nuur cali jaamac sheekh cali warsame culimmadaa meesha ka qayb gashay waa dadkiun ummadda aan xuli lahaa wamaca daalika wax waa laga diiyey marka arrin caam cidna kaa yeeli mayso marka wuxuu dhahay facalayka bikhaasati nafsika naftaada badbaadadeeda maaragtay ku dadaal nabiguna wuxuu yidhi calayh salatu slam xadiid kale wuxuu dhahay tucradu lfitani cala alquluubi kalxasiiru cuudan cuuda fitnada qalbiga waa lagu dhalaalinaya waa lagu iftiiminaya waa lagu soo jeedinaya wax aa lagu siinaa sida nalalka waaweyn oo oh lagu siiyo meel walboo qalbiga kamida way taabanaysaa meel ay ka tegaysa lama arko kal xasiiru cuudan cuuda marka dharka iyo salliga la samaynayo waxyaalaha inta la dhiga caw xariga marka inta looga soo bilaabo inta ula isa dheer mid walba waa in lasoo marsiiyo soo maa marka qalbigii meel kasfina waa mari xataa tasiira calaa qalbeyn ilaa dadkay u qaybsamaan laba maanta ma arkaysaa qalbey u qabsamaan qalbun abyad ha qalbun aswad ha qalbun aswad qalbi madow oo macnaa iftiin aan lahayn nuur iimaan ma leh nuur cilmi ma leh waa madow yahay waxba khayr iyo shar ma kala ah dhinacna kalkuuzi mujakhiya koob la foorariyey oo wax ma galaan laa tu'airu lmawaacid mawaacidda ma saamayso soo maa waan madowya waana fooraraa ilaa wax hadduu madow yahay khayr iyo shar ma kala yaqaan hadduu foorarana mawaacidda ma saamayn karto oo weel foorara wax laguma fugi karo kalkuuz xataa yasir calaa alqalb alaswada murbaad madow daran kalkuuzi mujakhiya oo koob la foorari ah wa qalbun abyada mitlu safa waa qalbi cad sisibna aho mitlu safa dhagax sisiba ah dhinac nuurow leeya waa cad yaho quraanjadiisa oo gurguuradaysa fitnada wuu arkaya dhinacna waa sisiboo xasharaadkii kuma joogsan karaana wuu firdhinaya soo maha laa taduruhu fitna maadaama tasamawaat ar weligiis fitna ma dhimayso sababto haddaad iftiin iyo sisibnimo isku darso meel nadiif hadda bakteriyada sima joogsan karaa oo iftiin ah oo qashinkiiba laga buufina lala dagaalamay may marka nabigu calayh isalaatu wasalaam kii horena waxaa la yidhi laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkaran ilaa maa ushra min hawaa wanaag iyo xumi ma yaqaana hawadiisa bisow yaqaana ilaahay waxaan ka rajaynaa quluubteen oo qalbi abyad ka dhigo walaalayaalow meeshaan amrida caama hadda waa iska yaraatay aad ha loogu dadaalo war naftaada see naar uga magankarsan xataa khushuuciyaa iska yaraaday qur-aan akhriskiyaa iska yaraaday cilmi barki nin walba hal cunug inaa wax bartay naftaada inaa badbaadisay ahalkaaga inaa badbaadisay owlaadaada wixii dadkaas muslimiinta cunugii wax barnaa inaa wax u xarriqdo mid aad cilmi ku tuuri mid aad salaad tukanayo wal qof walba wax u badbaadi dantii caamka waa la kharibee qof walba laba qof iyo saddex qof abaar dhacday sow ninkii laba duunya la soo baxa ama laba qof sow dad maa fitnadaan dhacday qof walba qofku kusoo bixi naftaada horta soo bixi iyo wixii aad diintaa ku hanuuni karto iimaankoos kala yacno nin walba xalaashiisa ku dadaalo xaaraamta ka fogaado tallaruca ha badiyo warkaan iyo isnacaan iyo fadhukudalaska meeshaan saan ii sheegay wax yaala lama arko wax markaad soo ogaato waddanka dad badanoo hadda wax idinla ah markaad indhihiina aad kusoo aragtaan wallahi billah waa ka yaqiiqsana dad inta haddaan debadda ku noola wax garataaba ka rooma aniga waa idhi markaan guduga tegay dadka debadda jooga in badan war wax in la hagaajiyo lacagay soo diraayo khayray rabaan kuwaasina waxaa waaye waa ugaarsi badankooda ilaa man casamahu allah gaarahaan dadkan fiildigiisa ku jira waxa waaye ilaahun baa xaalkooda yaqaano subxaana wa tacaala dadkan weryaa wax noo hagaajiye war wax kasta lacag inoo diyaara u yihi laakiin yaa wax daacad wax ku qabanaya aawo haddaad daacad ku qabtana laguma ogolo marka bal khayrkiina bal intiina aan kusii dadadaala ilaahay xaqa hanuu sugo subxaana wa tacaala qof walbau iimaankiiu kaa fakan khaatumada wanaagsan ku dadaal bal wax kale haddaan weyni bal aakhare yaanaan weyne naar yaanaan ku dhici nin walbow naftaada naar ka dhajiyo naftaadaas ku dadaal iyo wixii ka agdhow ku dadaal aniga digniintaasaan idinka nafteedana u sheega idinkana idin sheega ilaah nagu anfa
جزاك الله خير شيخ مساك دروس كبحذا أيو إن شاء الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى شيخ كاوال مريو sida wanaagsan ee uu noo wacdiyey iyo weliba siduu noo update gareeyey ilaahay subxaana wa tacaala haka abaalmariyo thaaniyan annagana ilahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga dhigo kuwa alla yidhi aladiina yastamicuuna alqowl fayatabicuuna axsana ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab ilahay kuwaasa nagu daro wanaagga ka raaca hadalkii loo sheego ka bacdina ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa ku hanuuna haddii la ku roon yahay kana badbaada waxyaabaha fitanta ah walaalayaal sida hadda sheekhu hadda wuxuu ka bilaabay muxaadaradiisa waa ogeydeen culimmada iyo dowrkeeda ama culimmada iyo dowrka ay ku leedahay ummadda inay badbaadiso hadda waxaa weeye marar badan waxaa jira dadku shacabka ama dadka caamadaahu cid kastoy tahay naftaydaba aan ka bilaabee sheikhu hadalladiisii inta badan wuxuu ku nagu boorinaya cilmiga in la barto oo qofkaan cilmiga baranna uusan waxba ahayn markaskan marka cilmi inkasta oo uu yahay meel maaragtay haddii la ku ron yahay nagu yar inkasta oo uu yahay meel bilow ah inkasta oo uu yahay meel maaragtay haddii la ku ron yahay de dadka jooga oo ka agdhowdhow ama culimo ha noqdeen ama caamo ha noqdeen oo mashquulku badan yahay haddana waxaa ka baxa duruus dadkuna sida la rabo uma yimaadaan waxaa waye dadku hadda waa wada culimo marka soo maa mar haddii la imaan waayo meesha cilmiga dadku waa culimo noqdeen marka marka waxaan dhihi lahay ninkii hadda culimo ahowna hadde waxa weeye meel kale bilow oo hawsha wad ninkii aan culimo ahayn oo wax u bilaaban yihiin laakiin wixiisii in loo durkiyo rabowna hadde waxa weeye meeshii ilaahay subxaana wa tacaala kaaga furo imow markaskan marka duruus fara badan ayaa ka baxda oy ugu horeyso tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo maalinta sabtidaa baxa lixda galabnimo wixii ka dambeeya insha allahu tacaala waxaa ka horeeya oo maalinta sabtida asna baxa afarta iyo barka wixii ka dambeeya kitaab fiqiya oo imaamu shawkani leeyahay duralulbahiya sheekh cismaan baa akhriya waxaa ka baxa qur-aanka taxfiidkiisa inkastoo uu laba qaybood kale yahay subaxii salaada subax bacdigeeda taxfiid lqur'aan ayaa ka baxa qofkii diyaar u ah hadde qur'aanka macalin siciid ayaa halkan u fadhiya oo meel fog weliba uga yimaada uga soo kalaha bacda salaata subxi sidoo kale waxaa maalinta axadda ah baxa qur-aanka taxfiidkiisa iyo tajwiidka inkastoo hadda fasax uu aado maqan yahay macalin yuusuf maalinta axadda ah afarta galabnimo isagana bilowdaa wixii ka dambeeya waxaa kaloo ka baxa oo ka baxa duruus kala duwan oo ay ku jirto caruurta iyo dumarka labadaba qur-aanka barashadiisa iyo maaragtay waxyaabihii culumtii qur-aanka iyo wixii ku xigay ah waxaa kaleeto oo ka baxa kitaab yara oo maaragtay tarbiyo ah oo maalinta jamcada bacda salaati jumca isagana la akhriyo waxaa kaloo ka baxa yani kitaab kitaab kitaab asaguna hadda gabagabaa laakiin muddo dhanna soo socday wixii lagu bedeli lahaana kolley sheikha insha allahu isaga ayaa iclaamin doonaa kitaabkii la odhan jiray kawaakib duriya kolley lagama faa'iidaysaninoo raggii bilaabay xataa waa ka kala carareen runtii waxaad moodaa meeshaan khayr badan inuu ka socdo laakiin dadku hadhowna hadde waxaa weye waa su-aashu waa badan tahay waa anigoo kaleeto oo aan sheekh ahayn baan intala yimaada waxaan leeyahay sheikhu maxay diintu saan ka qabtaa culimmadu markii joogtana lagama faa'iidaysanayo oo diintu qofka diintiisi ma raadinayo waxa weeye innaga waxaan waxaan waxa la dhaxlaayay oo meeshaan iyo cilmiga iyo waxa la qaybsanayo culimmada laga qaadanayo ha la ogaado qof kasta ha ku baraarugo waa wixii nebi maxamed laga dhaxlay salawaatullaahi wasalaamu calayh adiga marka inaad martinimada ka baxdid isku day qof walbow insha allahu tacaala khusuusan dadka ragga inta badan dumarku inta badan waa yimaadaan meelaha khayr ka jiro ragga xoogaa gaabis baa la yahay anigu wax ugu wacan ma aqaan sidaa hadda adduunyada dadku u cayrinayana looma wada cayrsho oo dadku meelaha fadhiku dirarada iyaa la iska farfadhiyaa inta badan marka waxaan dhihi lahaa ilaahi subxaanahu wa tacaala hadde qofka kuma addoonsanin inuu qofku jaahil ka ahaado diintiisa ee qof walbow bal kusoo talagal wakhtigaas mid ka mid ah inaad ilaahi subxaanahu wa tacaala adoo ugu dhowaanaya naftaadana yacnii boorka ka jafaaya inaad issoo maarata timaadid marka intaas ayaan kusoo khatimi lahaa وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد
بارك الله فيك شيخ سيدو إعلانك iyo duruusta meesha ka baxda uu sheegay marka sheekh dad badanaa waa baaltooga iyo ka dhagaysanaya insha allah tacaala iyo dad kaloo jooga gudaha oo qaarkood jiran yihiin oo duca soo codsaday marka duca caama insha allah tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نسأل الله بأسماء الحسنى صفاته العلى إيمان كان إلهي رميسنا برسولك يسوع جعلنا هاي لا يحاول ديننا سبحانه وتعالى إنه نهنوني ونعافيه dadkaas walaalahan oo jiran muraad kale ilaahay dhammaan muraadkooda ilaahay u sahlo ilaahay una caafiyo waxay jecelna ilaahay u sahlo waxay dhiba ilaahay u ka qaado ilaahay dhulkiina ilaahay unoo hagaajiyo ilaahay dad wanaagsan ilaahay wax noogu dhiibo qulubta muslimiinta ilaahay isu dubo hawada iyo shuxiga iyo balaayada ilaahay naga qaado caafimaad noo soo dejiyo dadka walaalaha ducada soo codsana ilaahay muraadkooda inuu sahlo annaga meeshaana sii muraadkan ilaahay inuu sahlo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا فرجته ولا هما ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها حاجة ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل والبر والفوز بالجنة والنار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا اللهم أنزل الأمن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا الفحة والفتن والبلابل والقلاقل اللهم وفقنا لما تحب وترضاه صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
baarak allahu fiik sheekh marka halkaasay insha allah taala noogu gabageysan tahay Eh, akhyaarta baaltooga nagala socotayna waa mahadsan yihiin baarak allahu fiikum marka asalaamu calaykum waraxmat ullah